alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira qaala raximah llahu tacaala muqadimaة fi cilmi usuuli اddiin haadihi tani muqadimaة weeyi waa mid muqadima ay mutaqadima ka horeysa maqsuudka muqadimadaasi oo fii cilmi usuuli اddiin cilmiga usuuluddiinka ku saabsan aywa usuulilfiqi baa la odhanayaa waayo shan iyo toban beyt oo usuulilfiqiga ku saabsan ayaa la socda lix iyo afartanka beyt ee caqaa'idka ku saabsan usuuluddiinna waxay ku qeexaan alcilmu bilcaqaa'id addiiniya can aladilati alyaqiiniya caqaa'idka diineed in la ogaado oo adilo yaqiiniya lagu ogaado markaa kolley dee baxi baa taa ku sugan adilada yaqiiniga waxay uga jeedaan adiladii caqliga ahayd axaadiidi markaa axaadka ahayd oo kalena meesha waa kaga saarayaan wuxuu yihi awalu waajibin waajibka u horeeya cala alinsaani insaanka waajib ku ahi macrifatu lilaahi macbuudkii xaq ahaa garashadiisa weeyi biistiqaanin maca istiqaanin iyadoo garashada yaqiinsi uu la socdo wanutqu dhawaaqis bishahaadateyn labada shahaado lagu dhawaaqo ictubira ishturita waa la shardiyey lisixati liimaani liajli sixati liimaani iimaanka sixadiisa daraaddeed baa loo shardiyey miman mid xaggii qadara awooda nudqiga iyo dhawaaqa in sadaqa inamaa yuctadu waxaa la tirsanayaa un binutqi bishahaadateyn dhawaaqista lagu dhawaaqo shahaadateynka in sadaqa haddii uu rumeeyo alqalbu qalbigu hadduu rumeeyo weliba tasdiiq jaazima oo go-an wa bilacmaali wayakunu wuu ahaaday aliimaanu iimaanku daa naqsin nuqsaan mid u saaxiiba wadaa kamaalin dhamaystiran mid u saaxiiba bilacmaali acmaasha sababteed buu ku ahaadaa fakun ahaw adigu min aliimaani iimaanka xaggiisa fii masiidin ziyaadin mid kaga sugan oo iimaankiisa mar walba kobcinaya oo ziyaadinaya wadaa tajdiidin ahaw cusboonaysiin mid u saaxiiba fii safaa'i lqalbi qalbiga sifayntiisa bikahrati salaati aada ku ziyaadiso salaada badnaanteeda iyo waaacaati aacaadki cibaadaadkii kale badnaantooda watarki ma e wabitarki ma shayka tegistii aada ku ziyaadiso linafsi nafta u sugan oo min shahawaatina halka waxaa ka bilaabmaya abyaaddii ku saabsanayd usuulu diinka ama masaa-isha ictiqaadka masalada koowaad ee uu ku bilaabay waa awal waajib cala alinsaan waa maxay waajibka u horeeya ee insaanka saaran sidaynu sheegnay sheekha kitaabka qoray waa ashcari caqaa'idka markaa halkan uu ku sheegayo wuxuu ku socdaa madhabkii ashcariyada madhabka ashcariyaduna masalada awal waajib ku saabsan wuxuu ku waafaqsan yahay madhabka muctasilada abu jacfar asumanani oo iyaga kamida ayaa wuxuu yihi ha masalada markuu ka warramay awal waajib wa baqiyatun oo baqiyat fi lmadhabi min madhab muctazila ila abulxasan alashcari marka hore muctazili buu ahaan jiray marka masaladan waxay kamid tahay masaa-isha uu kala soo guuray muctasilada marxaladiisa labaad uu la soo guuray ashcari way isku khilaafaan awal waajib cala linsaan waxa u horeeya insaanka waajib ku ahay waa maxay abulxasan alashcari wuxuu yihi sida halkan ku qoran oo awalu waajibin cala linsaani waa almacrifatu buu ihi saasaa kutubtiisa ku taala macrifadana ugama jeedaan macrifadii shaamilka ahayd ee wadatay inqiyaadka iyo khuduuca iyo tawxiidka taa ugama jeedaan waxay uga jeedaan ictiqaadu wujuud illahi tacaala ilahay jiritaankiisa in la aamino wamaa yajibu lah wamaa yastaxiilu caleyh iyo waxa ilaahay u waajiba iyo waxa ilaahay mustaxiilka wamaa yajuusu fii xaqih iyo waxa ilaahay ku banaan taasay uga jeedaan sheekhii labaad ee madhabka oo baaqilaani ahi abulxasan masalada waa ku khilaafay isagu wuxuu yihi awal waajib cala alinsaan waa annadar annadaru nadarkana la soco ashcariyo markay annadaru ka hadlayaan ugama jeedaan annadaru fi aayaat illaahi alkowniya in la eego aayadaha ilaahay ee kowniga ee makhluuqa ah iyo waaweynidooda iyo itqaanka ka muuqda dabeetana lagu gartay ilaahay subxana wa tacaala wujuudkiisa iyo waxdaaniyadiisa nadarka noocaasi waa ka qur-aanku uu dhiiri geliyey ina fii khalqi الsamaawaati walardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaar la aayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wclى junuubi wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard rabana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnar nadaru اlashcariyati gayru nadari اlqur'an isee kaa khaldamin nadarka maxay uga jeedaan iyagu nadarka waxay uga jeedaan isticmaalu maqaayiisa caqliya in la adeegsado qiyaasiyo xagga caqliga u noqonaya caqliga loo cuskanayo o tartiibu amrayni macluumeyni lilwusuuli ilaa amrin majhuul waxadha waa in la ratibo oo bimacnaa la isku toosiyo laba arrimood oo macluuma si loo gaadho arin majhuula oo markaa aan la garanayn tusaale aynu u samayno nadarka ashcariyadu ay sheegayaan tusaalaha waxay yidhaahdaan alcaalamu mutagayirun caalamku waa mid tagayur iyo isbedbedel uu ku dhaco watagayuruna waa daliil xuduud isbedbedelka ku dhacayaana wuxuu daliilu yahay inuu yahay wax soo dariyey wa kullu xaadiinna makhluuqun mid kastoo soo dariyeyna waa makhluuq waa muqadimaadka noocaasi ayay tartiibiyeen kadibna waxay gaadheen nadarkay sheegayeen waa kaa natiijo odhanaysa walaa budda lilmuxdathi aw lilxaadiثi min muxdithin kaa soo dariyey mid soo dariyey inuu yeeshaano waa lagama maarmaan marka nadarkay sheegayeen waa ka noocaasa aljuwaynina wuxuu yihi maya awal waajib waxa weeye alqasdu ilى الnadar in loo qastiyo nadarka qiyaasyada caqliga in loo qastiyo awal waajib waa kaas buu yihi qaarkoodna waabay kasii dareen oo waxay yidhaahdeen awal waajib calى اlinsaan waa ashaku horta waa inuu shakiyo ilaahay jiritaankiisa u ka shakiyo kadibna uu sameeyo nadarka uu qastiyo kadibna nadarka laftiisii uu sameeyo oo sidaasi uu ku gaadho ilaahay subxana wa tacala uu ku garto uu ku ictiqaado ilahay jiritaankiisa sidaasay yidhahdeen bayjuuri oo kale wuxuu isku dayay aqwaashooda mukhtalifka ah inuu jamciyo oo wuxuu ihi awalu waajibin awalu waajibin qasdan waa almacrifa waajibka u horeeye qasdi ahaan u waajibay waa macrifada وأول waaجiب wasiilaة qariibaة waa الnadr waaجibka u horeeya ee wasiilo dhow ah bmacnaa macrifada wasiilo dhow ah wasiilada koobaad u ah أwl waaجibi wasiilaة qariiba waa الnadr bu hi أwl waaجibi wasiilaة baciidana waa alqasd ilى الnadr saasaa aqwaasha aimada yada lagu jamcinayaa buuli hadda u fiirso oo masaladani masalo sahlan maaha markay leeyihin awal waajib waa annadar oo ah maqaayiista caqliga ah ee sacabka ee dadka badankoodu aanay fahmayn in la isticmaalo qofka aan nadarka samayn ee ilaahayna subxaana wa tacaala rumeeya xukumkiisa way isku khilaafeen qaarkood waxay yidhaahdeen maadaama aanu ilaahay nadar ku garan daliilu nadar ilaahay subxana wa tacaala aanu ku garan waa gaal bay yidhaahdeen weligiiba ilahay aan rumaysnaado qaarna waxay yidhaahdeen waana jumhuurtoode yasixu iimaanu maca alithm mar hadduu ilaahay subxana wa tacaala wujuudkiisa gartay iimaankiisu wuu ansaxaya laakiin aathim weeye waayo nadarkii waajibka ahaa dee awal waajibin ahaa ayuu ka tegey saasay yidhaahdeen masaladan ahlu sunna ashcariyada waa ku khilaafsan yihin ahlu sunna waxay leeyihiin awal waajib cala alinsaan waa towxiid ullah waxa u horeeya insaanka waajib ku ahay waa keliyeynta ilaahay waa ka idhaahdaa xaafid اlxakmi fi sulam اlusul أwl waajibi calى اlcabiidi macrifaة الraxmani bالtowxiidi waajibka u horeeya addoomaha saarani waa allah raxmaanka inay gartaan oo ay ku gartaan kelinimadiisa waaxidu fi dati waaxidu fi rububiyati waaxidu fi uluhiyati waaxidu fi asmaai wa sifaatihi inuu yahay sidaasi ayaanay adiladu tusinaysaa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka waxa ugu horeeye ugu yeedhi jiray wuxuu ahaa towxiid ullah ilaahay keliyeyntiisa kuma odhan jirin qofka u yimaada ee ashahaata hal nadarta ama hal qasadta ila nadar maqaayiista caqliga ah ay leeyihin wujuudka ilaahay baa lagu garanayaa ma samaysay rasuulu kuma odhan jirin adeerkii abu aalib rasuulku muxuu ku yihi se bukhaariyo muslim ba ay wariyeen yaa camu qul laa ilaaha ila اllah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah kelmadan ilaahay hortii kuugu dooda dheh waajib markaa taa ka horeeya inaanu jirin buu xadiidku tilmaamaya xadiidu ibni cabaas fi qisati irsaali mucaad ila اlyaman rasuulku wuxuu ku uhi inaka taأti qowma ahla kitaab falyakun awala ma tadcuuhum ileyh ila an yuwaxid اllah macrifo iyo nadar iyo qasdun ila nadar iyo shaki laysku rido iyo waxaasoo dhan rasuulku alayh الsalatu wasalaam sheegay wa qaala calayhi الsalaaةu wasalaam fima rawahu bukhaariy wa muslim min xadiiثi cabdillahi bni cumar umirtu an uqaatila الnaas xatى yanduruu aw yaqsiduu ilى الnadr aw yashuku fii wujuud illah miyuu uhi nebigu la umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa annii rasuulu llah qofka u yimaada ee yidhaahdo waan islaamayaana wuxuu ku islaamayo ee rasuulku uu ka aqbalayay wuxuu ahaa inuu ashahaato oo towxiidka si saxa uu qiro waayahay qofku hadduu isagu ilaahay jiritaankiisa ka shek intaanan taa gaadhin ilaahay subxaana watacaala wujuudkiisa in la gartaa waa arin firi ah firat allahi alatii fatara annaasa calayha wax ilaahay dadka uu ku beeray ah kulu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani saasuu yihi rasuulku calayh salatu asalaam qof walba fitradaa lagu dhalaa isagoo ilaahay garanaya ayaa la dhalaa intaa dabadeed muahiraat khaarijiya waxyaaba raadeeya hadday fidradiisa dibadda kaga yimaadaan inay fidradii ka fasaadiyaan oo ay ka kharibaan way dhacdaa oo yuhuudi laga dhigo ama nasraani laga dhigo ama majuusi laga dhigo yacnaa fidradii baa laga fasaadiyay laakiin haddii sidiisa loo dayn lahaa qof ilaahay yaqaano ilaahay waxidayo o keliyeynaya ayuu noqon lahaa waxaa markaa khalada inay ashcariyadu wa qablahum almuctasila ay ka dhigeen aariiq ilaa macrifati wujuud illah annadar ay ka dhigeen dariiqa qura ee ilaahay jiritaankiisa lagu garan karo waxay ka dhigeen annadar bay ka dhigeen adiladii kale oo dhanna meeshay ka saareen oo waa kuwan leh qofkan garashada ilaahay iyo rumayntiisa wadada nadarka ledha aanu marin qaarkoodna waxay leeyihin waa kaafire iimaankiisu maba ansixinba qaarna waxay leeyihin iimaankiisu waa ansaxay laakiin waa aaimo waajib saaraa oo ah suluuku ariiqi nadar ayuu ka tegey khalad weyn weeyaan arrinta noocaasi oo adilada iyo nusuusta khilaafsan arrintani waa arrin bidca ah ma aha arrin qur-aanku uu sheegay nadarka uu qur-aanku sheego ah in makhluuqaadkan ilaahay waaweyn loo fiirsado iyo nadarka iyagu ay sheegayaana laba inay kale yihiin waynu tilmaanay waa arrin khilaafsan wadadii dadkii hore wanaagsanaa saxaabadii iyo salafu hadi اlumma o axad minhum oo nadar waajibiyey ama yihi waa dariiqada qura ee ilaahay jiritaankiisa lagu garto ma jiro waxaani waa shay ay ay muctasiladu la soo dariyeen ashcariyaduna ay ka dhaxleen aathaar iyo raadi xunxun baa ka dhalanaya madhabkaa waxaa ka mid a aathaartaasi takfiiru jamaahiiri muslimiin muslimiinta badankooda in la idhaahdo waa gaalo mid ashcariya baa lagu yihi haddaad nadar waajibiso aad tidhaahdo qofkaan nadar samayn maqaayista caqliga aan isticmaalin iimaankiisu ansixmay haddaad tidhaahdo aabbayaasha iyo kuwii kasii horeeyey aad ka farcanaydba inay gaalo yihiin baa ka dhalanaysa waxbaa iga sheekeyn buu hi karatu ahli naar ahlunaarka badnaantooda ahlunaarku inay badan yihin baad sheegaysaa wax kale maad soo kordhin buuhi waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah arrinta nadarka ku saabsan waa arrin iyaga laftoodu saynu sheegnay aada isugu khilaafaan arrin noocaasi siday u noqon kartaa waddada qura ee loo maro ilaahay subxana wa tacaala rumayntiisa iyo garashada jiritaankiisa arrinta halkan uu ku sheegay oo ah awal waajib cala linsaan inuu yahay macrifat lilah biistiqaan haddii macrifada looga jeedo in ilaahay subxaana wa tacaala la garto wujuudkiisa rububiyadiisa uluuhiyadiisa asmaa wa sifaatu waa saxde oo macrifat raxmaani bitowxiid unbay la mid tahay laakiin sida ashcariyadu ay uga jeedaan waxa weeye macrifat lilaah yana ictiqaad wujuudihi wamaa yajib lahu wamaa yastaxiilu calayh wamaa yajuusu lahu taas ayay uga jeedaan wnuطqu bishahaadateyn ictubira lisixat liimaani miman qadara halkana masalo kale oo muhima oo ictiqaadi oo iimaanka ku saabsan ayuu kusoo qaaday wanuطqu buu ihi dhawaaqitaan bishahaadateyn labada shahaado lagu dhawaaqo ashhadu an laa ilah illa ashhadu ana maxamed rasuul lah ictubira ay ishturita waa la shardiyey lisixat liimaani iimaanka asixitaankiisa loo shardiyey miman qadara mid awooda kaasoo mid awooda xaggii ka ahaaday marka ashcariyadu iimaanka waxay u yaqaaniin tasdiiq aliimaanu waa tasdiiq bay leeyihin iimaanku fii lugat اlcarab waa tasdiiq bay yidhahdeen nusuusta maruu ku soo aroorana tasdiiqaasun baa lagu fasiraya rumaynta qalbiga acmaasha iyo النطق باللسان midna iimaanka ka mid maaha laysa min الإimaan waxay saa awgeeda isku khilaafeen haddaba in shahaadateynka lagu dhawaaqaa iimaanka miy iimaankii ka mid maaha horta laakiin miyay shardi u tahay inuu qofku axkaamtii muminiinta adduunyada u ku yeesho kusoo celiya masladaas alimaanu cinda alashcariyati waa tasdiiq weyi annuطqu bishahaadateynna iimaanka ka mid maaha cinda alashcariya marka laga reebo juweyni oo isagu khilaafay oo iimaanka ku qeexay sida murji'at اlfuqahaa ay ku qeexaan oo yihi iimaanku waa atasdiiqu iyo annuطqu biاlisaan oo haddii tasdiiq qura qofka laga helo rumaynta qalbiga qura oo carabka aanu kaga dhawaaqin shahaadateynka iimaankiisu ansixi maayo buu hi isagu laakiin jamaahiirtoodii oo halkan fadhiya waxay leeyihin iimaanku waa tasdiiq qura annuطqu bilisaanina ka mid maaha iimaanka ka mid maaha laysa min aliimaan hadduu qofku qalbiga ka rumeeyo wixii rumayntiisa lagu waajibiyey shahaadateynka isagoo ku dhawaaqi karana aanu ku dhawaaqin isla markaana mid diidaya aanu ahayn oo diidmo muujinaya iimaankaa aakhire wuu ku badbaadaya iimaankaa qalbiga ee dhawaaq carab iyo shahaadateyn lagu hadlay aanu la socon aakhire waa ku badbaadaya bay yidhahdeen oo jannu ku gelaya waxay haddaba isku khilaafeen waa maxay annuطqu bilisaan ama bishahaadateyn isagoon iimaanka ka mid ahayn oo shatrun min aliimaani aan ahayn oo arkaanta iimaanka aan ku jirin oo arkaantii iimaanku ay ku urursan tahay tasdiiq qofka iimaankiisu inuu ansaxo inuu ansaxo ugama jeedaan inuu aakhiro mid anfacaya noqdo inuu iimaankiisu noqdo miduu axkaam lislaam in lagu dareeriyo adduunyada uu ku helayay miyuu sharduye mise sharduu maaha taasay isku khilaafeen sida ibraahim ilaqaaniba jaahiru tawxiidka ku sheegay iyo dee shuraaxdiisba taa waa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen iimaanka in lagu dhawaaqaa oo shahaadateynka qofku uu ku dhawaaqaa shardi bay u tahay qofku axkaamtii islaamka inuu adduunyada ku yeesho hadduu dhinto dee lagu tukado xabaalaha muslimiinta lagu aaso muslimiinta isdhexlaan oo gabarh dee muslimada u guursan karo shardi bay u tahay oo tasdiiqulqalbiga aakhiro waa ku badbaadaya laakiin adduunyada ku yeelan maayo axkaamtii islaamka ku yeelan maayo qowl kalena wuxuu leeyahay maya shardi uma aha laysa sharطan laakiin waxa ay ku tageen jamaahiirtoodu annutqu bishahaadateyn inuu shardi u yahay inuu qofku axkaamtii islaamka ku yeesho adduunyada dusheeda wadaadada qaarkood waxay ku soo arooriyaan masaa'il aan xujo ku noqon ahayn sa in idhahdaan abu aalib tasdiiqu lqalbi waa lahaa haddana aakhiro ma anficin waxay shardi ka dhigayaan qofka iimaanka tasdiiqa qalbigu inuu anfaco inaanu ibaa jirin diidmo uu diiday inaanu jirin dee abu aalib diid muu muujiyey wakadalika yahuudda ilahay uri yacrifuuna kamaa yacrifuuna abnahum looma xujaysan karo dee diidmo qayaxan bay muujiyeen wkadalika ibliis diidmo ilaa ibliisa aba wastakbar diidmo qayaxan ayuu muujiyey ka iyaguba marka hore ma laha tasdiiqu lqalbi oo iibaa iyo diidma ay la socoto waa ku badbaadaya ma laha ahlu sunna ashcariyada masalada waa ku khilaafsan yihiin oo waxay leeyihiin annutqu bishahaadatayni waa shaطru min aliimaan waa qeyb imaan ka mid a waa rukn min arkaan iimaan oo iimaanku waa qowl wa camal qowl lisan wاlqalb wa camalu اlqalbi wاllisaani wاljawaarix in shahaateynka lagu dhawaaqaa waa rukun arkaanta iimaanka ka mida qofka isagoo awooda ku dhawaaqi waayaana walow qalbiga ha ka rumaysnaadee waa gaal oo muslim ah oo tasdiiqa qalbiga oo quri anfici maayo sidaasay ahlu sunna ay ku tegeen mana dhici karta bay yidhahdeen qofku inuu gaalnimo ku hadlo iyadoo qalbigiisa iimaanu ku jiro laakiin ashcariyadu waxay leeyihin qofku arrin kufriga oo gaalnimo ah isaga oo mu'mina waa ku hadli karaa marka markii lagu soo arooriyo la yidhi qofka ilaahay caaya ama rasuulka caaya ama diinta caaya soota nusuustu sheegtay inuu gaal yahay waxay yidhaahdeen nusuustaasaa u daliila inaanu tasdiiqulqalbi jirin hadduu tasdiiqulqalbi jiri lahaa cayda ilaahay u caaya kumuu gaalooban bay kuleeyiin iyagu aathaar xunxun baa ka ratimaysa madhabkaas nebigaa si cad u sheegay shahaadateynka oo lagu dhawaaqaa inuu yahay shatrun min aliimaan alimaanu bidcu wa sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaha ila allah waa iimaankiina ka mid tahay buu nebigu caddeeyey wa adnaaha imaatat ladaa can ariiq walxayaau shucbatu min aliimaan acmaashii qalbiga oo xayaagu uu ka mid yahay iyo acmaashii jawaarixda oo wadada dadka waxaa dhibaya in laga leexiya ay ka mid tahay iimaanka inay ka mid tahay oo qeyb imaan ka mid ay tahay ayuu rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu sheegay salaada oo ah camal ayaa lagu magacaabay qowl iyo camal ba ka kooban baa lagu magacaabay iimaan wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum salaadaa looga jeeda sida bukhaari wariye min xadiidi ilbaraa bni caazib radia allahu canhu adiladu waa badan tahay dee kutub alcaqaa'idna waa lagu sheegaa waxaa laga soo reebaya in qofka akhraska af xidhanaha ee hadalku aanu u furnayn isagu shahaateynka inuu ku dhawaaqaa shardi uma aha iimaankiisa laakiin waa in laga helo ishaara mufhima tadullu calaa dalik tilmaan la fahmi karo oo tusinaysa in uu shahaadateyinkii markaa tilmaamayo oo halkii uu ku dhawaaqi lahaa mar haddaanu ku dhawaaqi karahayn tilmaan iyo ishaare uu ku bedelay dhawaaqi wuxuu ihi in sadaqa alqalbu halkaa waxbaynu qadaray waxaan ihi inamaa yuctadu binnutqi bishahatin lisixati aliimaan wayakunu wujuuduhuma kaafiyan fi dalaalati cala itisaafi almutalafidi bihima biliimaan in sadaqa alqalbu tasdiiqan jaazima yacnaa dhawaaqista qofku uu ku dhawaaqo shahaadateynku waxay noqonaysaa mid la tirsado oo iimaankiisu uu ku ansaxo axkaamu dunya axkaamu lislaam fi dunya uu ku helo haddii tasdiiqu lqalbi uu jiro haddii tasdiiqu lqalbi aanu jirin annutqu bishahaadateyn waxba u tari maaya buu leeyahy macnuu waa sidaas halkanna wuxuu kaga hadlaya ziyaadat liimaan wa nuqsaanuhu wa bilacmaali yakunu da naqsin wada kamaalin hal ilimaanu yaziidu wayanqus ashcariya maxay ka qabaan abulxasan alashcari laba qowl buu ku leeyahy qowl salafka waafaqsan oo ibaanada iyo maqaalaat lislaamiyiin iyo ku qoran oo uu leeyahay alimaanu yaziidu wayanqus iyo qowl odhanaya iimaanku ma ziyaado mana nuqsaamo oo qowlkii markaa murji'ada ah bal qowlkii jahm ibnu safwaana oo kitaabka allumac iyo kutub kale oo kutubtiisa ka mid a ku qoran qowlkii imaamkoodu markuu noqday mukhtalif ashcariyana way iskhilaafeen qaar waxay yidhahdeen alimaanu yaziidu wayanqus qaarna waxay yidhaahdeen alimaanu laa yaziid walaa yanqus ma ziyaado mana nuqsaamo qaarna waxay yidhaahdeen yaziid walaa yanqus waa ziyaada laakiin ma nuqsaamo bay yidhahdeen qolada leh alimaanu laa yaziid walaa yanqus waxay leeyihin war iimaanku soo tasdiiq maaha rumayn haddii la idhaahdo rumayntiibaa nuqsaantay ila haddii la idhahdo way ziyaadanayni marka hore naaqis ahayd baa ka dhalanayse dee ixtimaalu naqiid baa meesha imanaya kii ka soo horjeeday tasdiiqa oo takdiib ahi inuu meesha ku jiro taasaa imanaysa marka haddaynu idhaahno alimaanu yaziidu wayanqus waxaa ka dhalanaysa in meesha uu soo geli karo wixii ka soo horjeeday tasdiiq oo ah takdiib marka aynu dhahan alimaan laa yaziid walaa yanqus oo maxaad kaga jawaabaysaan adiladan tiraha tirada badan ee caddaynaysa inuu iimaanku ziyaado saasoo kale nuqsaamo waxay yidhaahdeen waxaan ziyaadaya ee nuqsaamaya iimaanka laftiisa ma aha ee waa furuucdiisa iyo mutacalaqaadkiisa oo camalku dee waa farcu liimaan bay leeyihin iimaanka ka mid maaha waa farci iimaanka marka faracii baa dee ziyaadaya ee iimaanka daatadiisii iyo laftiisii maaha waxa ziyaadaya bay dhahdeen nusuustu ay sheegaysa qolooyinka yidhi yaziid wayanqus waxay leeyihiin maya iyaga laftoodu labay u qaybsameen kuwo leh tasdiiqu ma ziyaado mana nuqsaamee waxaan ziyaadaya ee nuqsaamaya waa mutacalaqaadkiisa mutacalaqaatuhu waxyaaba isaga ku tacaluqa ee ku xidhan ee ka farcama iyo kuwa leh daatu tasdiiq tasdiiqa laftiisa ziyaada waana amrun maxsuus oo dadka tasdiiqoodu isku mid maaha nabiy llahi ibraahim ayaa yihi liyaطmaina qalbi haddii la idhaahdo tasdiiqu ma ziyaado mana nuqsaamo waxaa ka dhalanaysa dadka tasdiiqooda iyo rumayntoodu inay isku wada derajo tahay malku jibriil iyo nebi maxamed iyo afsaqu lmuminiin inuu tasdiiqoodu isku meel uu taagan yahay taasaa ka dhalanaysa marka waxay leeyihiin tasdiiqu nnaas waa mutafaawit waa mid wax isdheer oo derajo qura aan taagnayn bal qofka qura ayaa xaalada mara mar tasdiiqiisu uu qawi yahay iyo maruu tasdiiqiisu mutawasid yahay iyo maruu tasdiiqiisu daciif uu yahay qof qura xaaladahaasi mara bal iska dhaa iska dhaaf tasdiiqi xataa macrifada ayaa ziyaada oo nuqsaanta tasdiiqu bixasabi afraadihi marka la eegana bixasabi maa yusadaq te wuu ziyaadaa oo wixii la rumeynayey qofka in badan ka yaqaan iyo qofka in yar ka yaqaana dee tasdiiqoodu isku mid maaha waa kala karorhsan yahay oo ka in badan yaqaana tasdiiqiisu waa ka badan yahay ka in yar yaqaana tasdiiqiisa almuhim qowlka jumhuurtoodu waxa weeye iimaanku inuu saynu sheegnay madhabkoodu waa iimaanku inuu tasdiiq yahay qowlka jumhuurtooduna waxa weeye tasdiiqu inuu ziyaadu nuqsaamo bixasabi daatihi aw bixasabi mutacalaqaatihi marka laftiisa la eego ama la eego waxyaabaha uu ku tacalluqo oo waxa weeyaan camalkii laakiin tasdiiqu inuu ziyaado waxay ka dhalanaysaa buu leeyahy camalka ويkun waa ahaadaa alimaanu imaanku da naqصi نqصaan mid u saaxiiba wada kamaali kamaal mid u saaxiiba biacmaal bisabab acmaal acmaasha sababteeda fakun hw bui waan kula talinayaae min alimaani imaanka xaggiisa fii masiidin ziyaado mid kaga sugan oo macna ku dadaalaya waxyaabaha iimaanka ziyaadiya wfii safaa'i qalbi wakuna haw da tajdiidin cusboonaysin mid u saaxiiba fii safaa'i qalbi ee fii tasfiyati اlqalb qalbiga sifayntiisa dhexdeeda oo mid mar walba qalbigiisa sifaynaya noqo macaasiduu qalbiga daxal bay dul dhigtaa iyo uskag iyo raan kala bal raana calىa quluubi ma kaanuu yagsibuun oo tucradu اlfitanu calى اlquluubi كcرض الxصير عuuda عuuda فأyma qلب ushriبha نukitaت فيه نuktaة sawdاء marka qalbigaaga khalad iyo dembi iyo تaqصيir kastoo aad gashaa uskag iyo daxal buu dul saaraya marka waa inaad noqoto qof qalbigiisa ka waraya o tacaahudaya oo ku dadaalaya waxa qalbiga sifeeya oo towbadu ay u horeyso dembiyada qalbiga madoobeeya inaad ka toobad keento oo ilahay subحana wa taعala ad uga soo noqoto iyo inaad ku dadaasho acmaasha saalixa ah bikarati salaati waaacaati bikara jaari majruurku wuxuu ku tacaluqaa masiidkaa horuu ku tacaluqaa fakunhaw min aliimaani fii masiidin bikarati salaati aad ku ziyaadiso salaad badnideed iyo waaacaati aacaad badnidood wa tarki ma aad ku ziyaadiso shay ka tegistii linafsi nafta u sugan oo min shahawaatina waxyaabaha naftu ay doonaysa ay jeceshahay inaad ka tagto oo nafta aanaad siin muraadadeeda iyo waxay doonayso oo dhan iyo waxyaabaha ay ku raaxaysatoo dhan aanad siin fashahwatu nafsi buu ihi nafta doonisteedu maca dunuubi dunuubta maceeda muujibataani waa kuwo waajibinaya labadaas qaswat alquluubi quluubta qalalkeeda kuwo waajibinaya weeye oo naftu waxay doonaysay haddii la siiyo hadduu doonayo xalaal ba ahaadee dembaab naftu ay dembaabaysaana uu la socdo waxaa labadaa ka dhashaa qalbi qalal baa ka dhashaa waa ka ilaahay tilmaamay reer banu israa'iil markii ilaahay uu amray inay sac qalaan oo arrinta muran ay ka hor keeneen inay quluubtoodu qallashay bisababi hadi almukhaalafa walmacsiya qalbiga markaa dhagaxoobaya wax adag noqonaya oo qur-aanka iyo waanooyinka iyo dikriga iyo cibaadaadku aanay raadeynahayn wa ina min abcadi quluubi اnnaasi min rabbina araxiimi qalbu qaasi wa ina min abcadi quluubi اnnaas dadka quluubtooda kuwa u fogaanshaha badan min rabbina rabbigeen ugu fogaansho badan rabbigeeni arraxiimi ahaa mid raxmadiisu khalqigiisa ay soo gaadho qalbun weeye qalbigaasi oo qaasi mid qalalay ah oo qalbiga qalalani waa qalbi ilaahay subxaana watacaala ka fog wasaa'iru اlacmaali laa tukhallisuu ila maca الniyati xayثu tukhlasu faصaxix الniyaةa qabla اlcamal waأti biha maqrunaة bاlأwal halkan wuxuu kaga hadlayaa mas'alada niyada masaladanina waa masalo fiqi ah axkaamtii niyada wax kamid o alan ku tilmaamay camalku niya la-aan inaan ansax ahayn iyo niyada awalu alcamal in lala xidhiidhiyo marka waxaa la odhan karaa usuul uddiin buu ka hadlayay muxuu masalada usoo dhex geliyey waxay u muuqataa wallahu aclam in ikhlaaskiina uu u jeedo xayثu tukhlasu inuu uga jeedo camalkii niyo la-aan lama aqbalayo yani haddii niya ay raacdo waa la aqbalayaa bishardi inay niyadaasi noqoto khaalisa lilah oo niyadu siday culimadu kutubta qawaacid ulfiqiya ku sheegaan waa laba nooc niyat lcamal camalkii in la niyeysto macnaa samayntiisa ama ka tegistiisa iyo niyat lmacmuuli lahu cidda camalka loo samaynayo in la niyeysto niyada dambana waa ta loo yaqaano ikhlaaska ee kutub suluuq culimadu ay kaga hadlaan ta horanoo niyat lcamal waa kutubta fiqiga ta lagaga hadla weeye wasaair lacmaali buu ihi acmaashii dhammaanteed laa tukhallisuu addoonka wixii lagu kalifay ka ridi mayso ilaa maca niyati niya inay la socoto mooyaane xayثu meel tukhlasu niyadaa la saafi yeelo shuruuddeedii loo ilaaliyo wixii burinaya oo dhanna laga fogaado markaa saair laba macnaa loo isticmaalaa saairo bimacnaa jamiica waana sida halkan uu jeedo wasaair lacmaali acmaashii dhammaanteed iyo saairo bimacnaa baqiya saair bimacna jamiic markay tahay min asuur bay ka timi waa dayrkii meesha ku wareegsanaa bimacna baqiya markay tahayna min asuri bay ka timi oo hambada ah marka acmaashii dhammaanteed acmaal qalbi ha noqoto acmaal carab ha noqoto acmaal xubnuhu sameeyaan ha noqoto laa tukhalisu qofka naar ka badbaadin maysa uma jeedo taasi hore inoo soo martay ee wuxuu u jeedaa qofka ka saari mayso cuhdatu takliif wixii lagu kalifay oo qofkii camalkaa sameeyey dumadiisu beri noqon mayso oo dalabkiina kaga dhici maayo camalkaa samayntiisa ilaa maca niyati camalkaa samayntiisa niya inay la socoto mooyaane oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihi inama alacmaalu binniyaat wa inama likuli imri'in maa nawa haddaba camalkiiyo niyadu markay israacaan ayaa qofka wixii lagu kalifay uu ka dhacayaa oo dimadiisu ay beri camalkii ku noqonaysaa hase aatee taasi shardi bay leeday dee shardigaasi waxa weeye niyada lafteeda in laga saafi yeelo wax kasta oo niyada burinaya shuruuddeediina loo dhammaystiro oo niyadu waxay leedahay toddoba xukun xaqiiqatun xukmun maxalun wa zaman kayfiyatun shartun wa maqsuudun xasan oo niyadu waa inay maxalkeeda xaqiiqadeeda dee waa macruuf xukumkeedana waa la garanayaa waa waajib maxalkeedana waa inay dhacdo qalbiga waa in laga niyoodo zamankeedana waa inay dhacdo awal waajibin dalika almanwi ah waxa u horeeya ee kaa la niyoonaya ka mid ee waajiba waa inay la xidhiidhsantahay kayfiyadeeduna takhtalif biikhtilaafi almanwi waxa la niyoonayaa si u kala duway bay u kala duwanaanaysa dawaniga fiqiga ku aragnay weysada qofku siduu u niyoonayo gebagabaysiga siduu u niyoonayo salaada siduu u niyoonayo salaaddii ma faralba ma naafila haday naafila tahay ma muaqata ma mulaqa mid waliba kayfiyad gaara bay niyadeedu ay leedahay shartunoo dee niyadu shuruud bay leedahay niyadu shuruuddaasoo qaarkood niyada lafteeda ay u noqonayaan qaarkoodna naawiga ay u noqonayaan marka shuruuddeediina waa in loo ilaaliyo maqsuudun xasan niyada qasdi baa laga leeyahy oo cibaadaadka iyo caadaadka asalaan lagu kala soocaa maraatibu cibaadaatna waa lagu kala soocaa niyada marka xaydu tukhlasu wuxuu u jeedaa ay tusafa can kuli maa yubdiluha niyada waa in laga saafi yeelo wax kasta oo burinaya markaasi ayay niyadu nafci yeelanaysaa oo camalkii uu ku ansaxaya fasaxiixi niyata buu ihi niyada tasxiixi shuruuddeedii iyo axkaamteedii u ilaali qabla alcamali camalka horti niyadu waa ina camala ka horeyso kama daba tagta camalka waati la kaalay bihaa niyada maqruunatan xaalo ay tay mid lala xidhiidhiyey bil awali waajibka u horeeya ee camalkaa la niyoonaya ka mid a oo haddii weyse ay tahay weysada waajibkeeda u horeeya waa guslulweji marka niyadii guslulweji waa inay la xidhiidho haddii uu markuu faraxalanayo weysada niyeysto oo mustaxdir liniya uu noqdo ilaa wejiga meedhistiisa uu ka gaadhayana ku filan wakadalika salaada awal waajibin fiiha waa takbiirat lixraam marka niyada waa inay la xidhiidho takbiirat lixraamka waa inay la xidhiidho waxaa laga soo reebayaa acmaasha uu yidhi niyo la-aan qofka kaga dhici maayo takliifkii cudub takliif istinaad bay leedahay waxaa laga soo reebaya turugtaa laga soo reebaya waxyaabaha la yihi ka taga ka tegistaasi ansixitaankeeda niyadu shardi uma aha oo zinada ka taga baa la yihi oo sariqada ka taga o qatliga bikeyr xaq ka taga baa la yihi haddii qofku uu iska daayo isagoo aan iska dayntaa niyeysan tarkii wuu ka ansaxaya waa dhol odhama tarki kaag kaamu ansixine mid zinaystay ama wax xaday ama wax dilay baad ka dhigantay la odhan maayo waxaa la mida dee isaalat najaasaat waa min aturuuk oo niyadu shardi uma aha mubaaxaadkana waxyaabaha mubaaxa ah ee aan dee xad listixbaab alwujuub aan gaadhin iyagana niyadu shardi uma aha laakiin turuugta iyo mubaaxaadkaba ajar in laga helo ayay niyadu shardi u tahay asixitaankooda shardi uma aha laakiin ajar in laga helay shardi u tahay shaygii xaaraanta ahaa ka tegistiisa ajar ka heli maysa haddaanad uga tegin imtithaalan liamri illah hogaansan ad u hogaansamaysa amarka ilahi awgeed waxyaabaha mubaaxaadkaa samayntoodana ajar laga heli maayo haddaan loo niyeysan niya aanay la soconoo loo niyeysan ataqawi cala alcibaada maalan hurdadii oo kale ajar laga heli maayo haddaan loo niyeysan in cibaadada loogu xoogeysto wain tudim buu yidhi haddii ay daa'imto haddaad wain tudim haddaad daa'imsiiso ay aniyata niyadii ama wain tadumna waad odhan kartaa hadday daa'imto niyadu xusuus ahaan ay qalbiga ugu jirto xataa balagta ilaa aada gaadhay aakhirahu camalkii aad niyeysatay aakhirkiisa xusta waxaad koobi doontaa athawaaba ajarkii kaamilan xaalooy mid dhamaystiran fi laakhirati aakhiro marka niyadu waxay waajib tahay fii awali lcamal camalka bilowgiisa wayajibu istisxaabuhaa xukman ilaa aakhiri alcamal waxaa kaloo waajiba inuu xukum ahaan qofku niyadii u wato ilaa camalkaa uu ka dhammaynayo xukum ahaan inuu u wato maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa inaanu la iman munaafi liniya wax niyadii ay isdiidayaan ama meesha ka saarayo barabixinaya inaanu la iman laakiin laa yajibu istixdaaruhaa ilaa aakhiri alcamal waajib kuguma aha salaaddii markaad bilaabaysa aada niyeysatay ilaa aad dhammaynayso inaad niyadii xusuusnaato oo mar haddaanad niyadii wax anfinayo diidayo barabixinaya aanad la iman inay niyadii markaa qalbigaaga ka fakato oo wax kale aad kaga mashquushaa niyadii dhibi mayso laakiin wuxuu ku leeyahay haddaad istixdaaru niya la timaado ilaa aakhiri alcamal oo niyadii xusuusnaanteedii qalbigaaga xaadir ku tahy ilaa camalkaad niyeystay aad ka dhammaynayso xusta athawaaba kaamila fi laakhira macnaa ajar dhammaystiran baad heli doontaa oo la mid ma tihid ka niyada fii awali lcamalu la yimi ila niyada lafteedu iyadaa cibaadaa oo ka cibaadada awalu lcamal ilaa aakhirihi xusuusnaa imaanka ku hayay iyo ka awalulcamalu la yimi ka awalu lcamalu la yimi xukum ahaana u watay ilaa aakhiri alcamal isku mid maaha xagga ajarka oo camal dheeraada buu la yimi ka niyadii xusuusnaa ee maanka ku hayay ilaa uu camalka ka dhammaynayay wain tudim haddaad daa'imsiiso niyata dikran xusuus ahaan aad u daa'imsiiso xataa balagta ilaa aada gaadho aakhiro camalka aad niyeystay aakhirkiisa xusta waad koobi athawaaba ajarkii kaamil alxawle mid dhamaystira ajarkaas fi laakhirati aakhiro dhexdeeda ayaad koobi doontaa waniyatu buuri niyo walqowlu iyo qowlkii uma alcamalu iyo camalkii bigayri wafqi sunnatin sunno si waafaqsan aan u dhicin laa tuqbalu la aqbali maayo marka shardigii muwaafaqatu shariica ayuu alamku sheegaya sunnada halkan shareicadii bu uga jeeda wuxuu leeya qofku hadduu niyo la yimaado laakiin siduu wuxu niyeystay ay tahay si shareecada khilaafsan iyo sunnihii nebiga la aqbali maayo niyeysigaas qowlkii shareecada aan waafaqsanayna la aqbali maayo camalkii aan shareecada waafaqsanayna la aqbali maayo oo dee waa muxdathkii uu rasuulku yihi iska ilaaliya وإyاكم محdثاaت الأmور فإن kuلa محdثaة بdعة maن أحdث في أمrina hذا ma laysa minه fahuوa rad qاla رaحimه اللaه man qofka lam yakun aan ahayn yaclamu mid garanaya arimaha soo hormaray iyo waaجibaadka شhareecada guud ahaan manka lam yakun aana yaclamu mid garanaya daka kan dheh yani aladii taqadam kan soo hormaray falyasali falyas'ali man lam yajid mucalima falyarxam falyas'al ay caaliman mid caalimaha weydiiyo man lam yajid kaan helin caalim wax weydiiyana man lam yajid kaan helin mucaliman mucalim barana falyarxam safar ha u galo barashada waxaa ku waajibe halkan wuxuu leeyahay qofka aan garanay waxyaaba aynu soo sheegnay ha weydiiye cidda garanaysa weydiinta xukunkeedu muxuu noqonaya hadduu waajib yahay weydiintuna waajib bay noqonaysaa hadduu manduub yahay weydiintuna manduub bay noqonaysa sunay noqonaysaa waxaanay hoos imanaysaa qaacidadii maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun bay hoos imanaysaa ilaahay baana dadkaan waxba garanayn amray kuwa garanaya inay weydiiyaan oo yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun usuul diin iyo furuuc diin labadu way soo gelayaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi qoladii ninkii madaxa dakarka kulaa u fatwootay inuu maydho hal laa sa'aluu id lam yaclamuu inama shifaau lciyi asu'aal haddaan iyagu garanayn cidda garanaysa miyay weydiiyaan jahliga waxaa dawo kaa su-aasha markaa qofka muslimka ahi masaa-isha diintiisa cibaado iyo mucaamalaadkay doonayaan baa ku saabsanaadaane haddaanu isagu aqoon u lahayn waa inuu culimada weydiiyo wuxu uhi man lam yajid kaan helin mucaliman mid waxbara falyarxal ha safro oo litacalumi ha u safro oo safarkaasi waajib buu noqonayaa haddii waxaa markaa barashadiisa uu doonaya waajib uu ku yahay haddii kalena mustaxab iyo sunna ayuu noqonaya marka xataa haddii macalin mushqaayad qaadanaya mooyaane macalin kale u waayo in mushqaayaddaad siiyaa waajib bay ku noqonaysaa mar haddii waxaan la baraya uu yahay wax waajib ku ah rixladii iyo safarkiina waa sidaasoo kale rixladuna waa sunnatu salaf nabiyulaahi muusa wuxuu u rixlaystay ilaa khadir si cilmi uu yaqaano isagoo aanu aqoon uu uga barto wakadalika saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim in badan oo ka midii safar bay u galeen lialab alxadiid qaarkood xadiid qura raadintii ayay safar u galeen manka lam yakun aan ahayn yaclamu mid garanaya daakaa la soo sheegay falyas'al ha weydiiyo ay alcaalima bihi ka garanaya man lam yajid kaana helin mucaliman mucalimna falyarxal ha u safro barashada diintiisa wa taacatun buu yihi daaco iyo cibaado miman daacadaasoo mid xaggii ka ahatay yaakulu cunaya xaraaman xaaraan mithlu lbinaa'i dhismihii oo kale weeye yujcalu la yeelayey fowqa mawjin mawjad dusheed la yeelaye mawjad dusheed laga dhisayey halkana wuxuu kaga waramayaa wuxuu hore inooso inoogu soo sheegay camalka qabuulkiisa inuu ikhlaas shardi u yahay in ilaahay daraaddii loo sameeyo niyana lala yimaado sidaasoo kale shareecada in waafaqaa inay shardi u tahay shardi saddexaad baa alan ku sheegaya oo camalkii qofka in laga ajar siiyo shardi u ah camalkii inuu ka ansaxo shardi uma aha laakiin camalkii in laga ajar siiyuu shardi u yihi camalkaasi waa maxay waa qofku in uu cunista oo halkan looga jeedo isticmaalka xaaraanta waa inuu ka fogaado oo qofkii hadduu cibaadaad badan samaynayo طaacaad faral iyo sunnaba leh laakiin uu xaaraan isticmaalayo uu cunaya uu cabaya uu gashanaya inay xaaraan tahayna uu garanaya camalkaa saalixa ah laga ajar siin maayo oo ajarkiisii xaaraanta iyo macsiyada uu samaynaya ayaa gubaysa laakiin waa ka ansaxaya tusaale la yaab labuu sheekhu bixiyo wuxuu yidhi qofka cibaadaad iyo acmaal wanaagsan samaynaya ee haddana xaaraan isticmaalaya wuxuu ka dhigan yahay camalkiisaasi dhisme mawjada dusheeda laga dhisay badda dusheeda laga dhisay dhismahaasi mid taagan oo jira oo lagu intifaaco miyuu noqonaya oradoo intaad qaadato jaajuur iyo sibidh iyo dhagax iyo wixii kale wax lagu dhisaayey badda sees ka dul dhis kadibna guri ka dultaag laa yumkin dhagaxa dhigtaaba wuu quusaya sooma sibidhkii mawjaddaa kala tuuraysa jaajuurkii gebigiisa waxaa laga yaabaa inuu milmo oo ciidnimadiisii dib uu ugu noqdo iyo sibidhnimadiisii marka waa sidaasoo kaleo bimacnaa camalkiisii noqon maayo wax laga ajar siiyo oo oo uu ku intifaaco oo macaasidiisaa ajarkii gubaysa ha kaba ansaxa oo faralkii ha kaga dhaco dumadiisu beri ha ku noqotabe waxaana taa u daliila soo rasuulku alayh salatu salaam u odhan man ataa kahinan aw caraafan fasalahu can shay lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowma qofka faaliyo u tagee wax weydiiya hadduu doono rumaysta laakiin muu ictiqaadin inuu eybka ogi hadduu ictiqaaday inuu eybka ogi wuu ku gaaloobaya fartan maalmood baan salaad laga aqbalayn laga aqbalayn macnaheedu waa maxay nafyu lqabuul huna wa nafyu ljaza laga ajar siin maayo wey nafyu lijzaa maaha oo salaadaasi ka gudi mayso oo faralkii kaga dhici maayo maaha saxaabaduna sidaasoo kale waa yidhaahdeen oo ibnu cabaas wuxuu yihi waladii nafsi biyadi ina arajula layaqdifu luqmata alxaraama fii jawfi ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee nin baa calooshiisa ku rida hurmo xaaraana maa yutaqabalu minhu arbaciina yowma afartan maalmood camalkii saalixa uu sameeyey ajar laga siin maayo habaadabal isticmaalka xaaraantu siduu u adag yahay baleeg dabaraani baa filawsad ku wariyey dadkiina maanta in badan xaaraan bay iska guranayaan mid baa qaad iibinaya mid baa sigaar iibinaya mid baa ribo ku shaqaysanaya mid baa laaluush qaadanaya mid baa musuq maasuq xoolo ku tabcanaya xooli umadda boobaya isaguna inuu dhiban yahay isuma arko dadkuna tuuguma yaqaaniin iyo mid ilaahay caasiyo faasiqe fariid ba u yaqaaneen shaqaystay oo wax meel dhigtay markaasuu iska tukanaya safka horu gelaya cumraduu tegaya xajku tegaya waa bilaa ajar waa nin mawjad dusheed guri ka dhistay caaisha ayaa waxaa lagu yidhi saxaabigii la odhan jiray zayd ayaa bayculciila wax ku iibsaday markaasa waxay tihi iyadoo la hadlaysa gabadhii arrintaa u sheegtay abliqii zayda anahu qad abطla jihaadahu maca rasuuli اlah ila an yatuub zayd gaadhsiiyo u sheeg in xaaraantaa uu iibka xaaraantaa u galay in uu ku buriyey jihaadkii uu nebiga alayh salatu slam isagoo la socda uu jihaadi jiray inuu toobad keeno mooyaane halis weeye wa طaacatu buu ihi camal saalixa aacadaasoo mimin mid xaggii ka ahatay yaakulu cunaya xaraaman mithlu lbinaa dhismihii oo kale weeye yujcalu la yeelayay fowqa mawjin mawja dusheed laga yeelaya faqtac jar buu yihi yaqiinan ay muuqinan mutayaqinan xaalaad tahay mid yaqiinsan bilfuaadi qalbiga ku yaqiinsan wajzim oo si go-an u aamin bixadaثi اlcaalami caalamku inu yahay mid soo dariyey bacda alcadami midaan jirin intuu ahaa dabadeed axdatha waxaa soo dariyey caalamkan caalamku waa makhluuqaadka o dhane alilaahu macbuudka xaqa baa soo dariyey laa lixtiyaajihi baahi uu u qabo awgeed umuu soo darin oo umuu abuurin walow araada hadduu doono ilaahay tarkahu ka tegistiisa oo abuuristiisaba inuu iska daayo hadduu doono lama btadaahu abuuristiisa ma bilaabeenba fa huwa ilaahay facaalun waa mid samayn badan limaa yuriidu wuxuu doono walaysa ma ahaanin mithaalun tusaale lahu ilaahay u sugnaaday walaysa ma ahaanin mithaalun tusaale iyo mid la midoo u dhigmaa lahu ilaahay uma ahaanin fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa halkana wuxuu kaga hadlaya masalada ku saabsan xuduuth اlcaalam masaladaasi marka sidan loo dhige intaasun la akriyo in wax khaldani ay ku hoos jiraan qofka aan caqaa'idka dhigani fahmi maayo cilmulkalaam haddaad maqasho udubdhaxaad iyo tiirka u weyne uu leeyahay waa masaladaasi xuduuth alxawaadith iyo xuduuth alacraad ama xuduuth alcaalam ba la idhaahdo masaladaasi waa masalada ay ka dhalatay inay diidaan sifaatka ilaahay gaar ahaan asifaat alficliya alikhtiyaariya muctasilo iyo ashcariyaba nimankaas waxay la doodeen malaaxidadii ilaahay jiritaankiisa diidaneyd daliilka qura ee ilaahay jiritaankiisa ay u daliishanayeenna wuxuu noqday xuduuth alcaalam ama xuduuth alxawaadith walacraad ayuu noqday masaladanna waxay leedahay muqadimaat ama usuul oo waxay yidhaahdeen caalamku waa xaadith bidaliili altagayuraat fiih caalamku waa mid soo dariyey macana waa mid mid jiro noqday isagoo marka hore aan jirin inuu xaadif yahay oo wax soo dariye uu yahayna waxaa u daliila tagayuraadka iyo isbedelada ku dhaca isbedelo badan baa caalam ka dhaca yani xuduuth ulcaalam waxaa u daliila quri waa maxay waa tagayuraadka marka kulu xaadiثin waa makhluuq mid kasta oo soo dariyeyna dee muxdith waa inuu yeesho mid soo dariyey faxuduuث اlcaalami daliilu calى wujuud الlah caalamku mar hadduu soo dariyey mid kastoo soo dariyeyna cid la soo darisay in la helaa ay laga maarmaan tahay ila iskama soo darin karee am khuliquu min gayri shayin am hum اlkhaaliquun caalamku cid soo darisay buu leeyahay ciddaasina waa ilaahay wlihada xuduuث اlcaalam wuxuu daliil u yahay calى wujuud الlah ilahay jiritaankiisa intaa wax khaldano ku jira miad aragtaa wuu ku jiraa iska ilaali ahlu الsuna ma diidana xuduuث اlcaalam in loo deliishado calى wujuud الlah ilahay jiritaankiisa oo caalamka soo darintiisu ilahay wujuudkiisa daliil bay u tahay oo dee waxay noqonaysaa uun saddex midkood inuu isagu isa sameeyey caalamkani taasi ma suurtoodo waxaan jirin siduu isu samayn karaa laba in cidina iyadoona samayn uu iska samaysmay un taana caqligu waa diidaya tasdexaada hadhe waa inay cid samaysi jirto ciddaasina dee waa inay tahay cid macanaa qadiim oo caalamkan ka horreysay oo wujuud azaliya leh sifadaana ilahay un baa subxana wa tacaala leh marka wujuud alcaalam waa xuduuث اlcaalam waa daliilu calى wujuud الlah ahlu الsuna waxay diidan yihin waa maxay laba mas'alay diidan yihin in xuduuث اlcaalam laga dhigo adaliil اlwaxiid calى wujuud الlah daliilka quree tusinaya ilahay jiritaankiisa oo adilada ilahay wujuudkiisa tusinaysaa way ka ballaarhan tahay ka badan tahay soo darinta caalamka xuduuث اlcaalam ama xuduuث اlxawaadiث wاlacraad taasi waa masalo masalada labaad ahlu sunna waxay diidayiin in la yidhaahdo tagayur اlcaalam ayaa daliil u ah xuduudkiisa tagayur اcaalam baa daliil u ah maxay xuduudkiisa oo kayfiyatu yunkiruun kayfiyata ama ihbaat alashcariya likayfiyati xuduud اlcaalam ahlusunna waxay diidan yihin ashcariyadu qaabkay u sugeen soo darinta caalamka oo tagayurka inay ka dhigeen daliil xuduud bay ahlusunna diidan yihin soo soco xuduud اlcaalam daliilkiisa in laga dhigo tagayuraadka iyo isbedelada ku yimaada maxaa ka dhashay mushkila halkaa ka soo waajahday ashcariyo iyo muctasilaba oo markay yidhaahdeen caalamku waa xaadith inuu xaadith yahayna waxa u daliila tagayuraadka waxyaabaan kusoo darinaya qaar ay imanayaan qaar ay tegayaan qaar ay bilaabmayaan qaar ay baaba-ayaan waxaa ka hor timi nusuusta tirada badan ee tilmaamaysa ilaahay inuu leeyahay sifaat ikhtiyaariya afcaal aanu hore u samaynna uu sameeyo afraaddeeda aanu hore u samaynayo axaadkeeda uu sameeyo ina rabbii gadiba alyowma gadban lam yaqdab qablahu milahu marka laba midkood bay u noqotay inay daliilkii u daliilahaa xuduud ulcaalam oo ah xuduud alacraad watagayuraat soo darinta sifaatka iyo tagayuraadka inay ka tanaasulaan oo malaaxidada dabeetana ay u jabaan iyo inay sifaatka ilaahay diidaan laba daran mid doora bay noqotay dabeetana waxay doorteen inay sifaatka ilaahay diidaan oo idhaahdaan sifaat asifaat sifaat alacmaal asifaat alafcaal waa sifaatdee afraaddeeda iyo axaadkeeda uu yahay xaadif haddaynu ilaahay u sugno dee acraadda soo darinteedu waxay daliil u noqonaysaa inuu ilaahay xaadif yahi ilahayna waa xaadif lama odhan karo idan xalku waa maxay sifaadka waa inaynu diidno ilaahay subxana wa tacaala aynu ka anfino marka masaladaasi ayaa meesha ku jirta khulaasadeeduna waxay tahay caalamku waxay dhahen waa xaadif waa mid soo dariya inuu xaadif yahina waxaa u daliila inay acraadi la soo daristo sifaat iyo tagayuraad marka wax kasta oo acraadi ay ku soo darisaana waa xaadif buu noqonaya walihaada kulu xaadina waa makhluuq marka si aanay u noqon ilaahay waa xaaditثo waa makhluuq waa in asifaat اlficliya alikhtiyaariya ilahay laga anfiyo waddadaasay mareen marka masaladan xuduudka ku saabsan xuduud ulacraad waa masale aada u ballaaran masalada cilmulkalaamku ku dhisan yihi iyaguna aada isugu khilaafaan waa masalo daliilnimadeedana waxyaaba fara badan oo lagu bushin karaa ay ku soo aroorayaan qaabka iyagu u dhigeen marka la eego waayahay wuxuu yihi faqطac jar yaqiinan ay mutayaqina xaalaata mid yaqiinsan bilfuaadi qalbiga ku yaqiinsan wajzim si go-an u aamin bixadaث اcaalami caalamku inuu soo dariyey bacd alcadami midaan jirin markuu ahaa kadib xadaثa waxaa soo dariyey caalamka alilahu baa soo dariyey la lاxtiyaaji baahi u baahanya awgeed uma soo darinoo uma abuurin wallah huwa اlganiy اxamiid ilahay cidna uma baahna walow araada hadduu doono ilaahay tarkahu caalamka abuuristiisa ka tegistiisa lama btadaahu ma bilaabeenba fa huwa ilaahay facaalu waa mid samayn badan limaa yuriidu wuxuu doonayo wuxuu doono walaysa ma ahanin fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa lahu ilaahay uma ahanin mihaalu yanaa mid lamidi ay mumaathilu mid ilahay subxana wa tacaala lamidi walam yakun lahu kufuwan axad iyo laysa kamilihi shay wahuwa samiic اlbasiir wallahu aclam salى اllah alى nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira